أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda xabashida etoobiya ayaa yididiilo hor leh ka muujisay damaceeda badeed kadib aqoonsigii uu maamulka sahyuuniyadda yuhuudda siiyey maamulka ridada somalilan nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa si rasmi ah u shaaciyey in ciidankooda ay ka saarayaan dalka yemen dowladda salibiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay dacwado ku soo oogtay dad badan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi maraykanka mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose culimmada iyo dhaqanka wilaayadaas ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa qof shacab ah ku dhex dilay xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho wafdi ka socda wilaayada islaamiga baay ayaa kormeer ku tagay deegaano hoos yimaada degmada diisoor ee wilaayadaas iyagoona kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda xabashida etoobiya ayaa yididiilo hor leh ka muujisay damaceeda badeed kadib aqoonsigii uu maamulka sahyuuniga yuhuudda siiyey maamulka ridada somalilan haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka adis ababa gaalka lagu magacaabo gedian timothiwos ayaa shalay mar uu hortegay golaha dawaaqidda ee baarlamaanka itoobiya wax laga weydiiyey arrimaha badda cas iyo tallaabada yuhuudda ee ictiraafka maamulka ridada somalilan sida ay xogtu dibaaxayso wasiirku waa uu ka maquurtay ka hadlidda aqoonsiga somalilan wuxuuse carabka ku adkeeyey inay jirto dano badan oo ay ka leeyihiin geeska afrika islamarkaana aanay dayacin wixii fursad ah ee soo maraa waxa uu sheegay in itoobiya ay xiriir wanaagsan la leedahay dalalka gobolka isaga oo ka dhawaajiyey in itoobiya ay sii laba jibaartay dadaaladii ay ugu jirtay sidii ay xeeb ugu yeelan lahayd gobolka xaalka heshiiskii m o u-ga ee ay kala saxiideen abiy axmed iyo muuse biixi iyo su-aal kale oo ahayd in itoobiya noqon doonto dalka labaad ee aqoonsada somalilan iyo in kale ayuu wasiirku dhammaantood ka gaabsaday ka jawaabistooda waxa uu geesta kale tilmaamay inuu sii wanaagsanaanayo xiriirka itoobiya ay la leedahay deriskeeda kaasoo abuuri doona ayuu yidhi jawaab ku habboon oo lagu gaari karo damaca itoobiya ee batraadiska ah wasiirka arrimaha dibadda itoobiya waxa uu sidoo kale carabaabay in diiraddu aysan saarnayn oo keliya dhinaca wacyigelinta balse hadda ay u gudubtay raadinta siyaabo wax ku ool ah oo lagu xaqiijin karo marinbadeed gaalkan waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey inay jiraan goobo ka tirsan mandiqada geeska afrika oo quwadaha caalamku ay loolan adag ugu jiraan etoobiyana aysan jirin sabab ay uga maqanaato doorkeedana ciyaari doonto hadalladan ayaa imaanaya iyada oo wararku ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed uu amar ku bixiyey inaan laga hadli karin go-aanka yuhuudda ay maamulka shaadladirirka somalilan uga aqoonsatay dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale mahadsanida caliyare dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa si rasmi ah u shaacisay inay ciidankeeda kala baxayso dalka yemen sida uu ku waramayo yaasir maxmed wasaaradda gaashaandhigga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in go-aanka bixitaanka uu ka dhashay xaaladaha soo cusboonaaday oo ay ka wado duqaynta sacuudiga iyo sida ay u saameyn karaan ammaanka iyo howlgallada ka hortagga waxa loogu yeero argagixisada bayaankan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee iskutagga imaaraadka carabta oo magaceeda loo soo gaabiyo w a m ayaan lagu sheegin xilliga iyo goorta ay ciidamada imaaraadku ka baxayaan waddanka yemen gelinkii hore ee shalay hogaamiyaha golaha madaxtooyada yemen ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah kadib duqayn uu hogaaminayay maamulka ala sacuud oo lagu beegsaday dekedda koonfureed ee mukalla sacuudiga ayaa sheegtay in duqaynta lagu beegsaday rarka saanad hub ah oo ka timid imaaraadka carabta oo loogu talagalay inay gaarto kooxda imaaraadka carabta gacansaarka la leh ee s t c ee koonfurta yeman oo doonaya inay ka go'aan dalka intiisa kale kooxdan ayaa dagaal kula jirta dowladda dhexe ee yeman ee sacuudiga uu taageero isagoo imaaraadka uu bayaan saacado ka hor soo saaray ku beeniyey in saanad hub ah lagu burburiyey duqayntii uu sacuudigu ka fuliyey mukalla
mahadsanid yaasir dowladda salbiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay dacwado ku soo oogtay dad badan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi tafaasiisha warkan waxaa haya marwaan maxamed dowladda saliibiyadda maraykanka oo muddooyinkii u dambeeyey cadaadis joogta ah ku haysay soomaalida ku dhaqan waddankaasi ayaa shaacisay in ku dhowaad boqol qof oo soomaali ah lagu soo oogay dacwado waxay ugu yeedhaan waaxda cadaaladda ee xukuumadda washington ayaa sheegtay inay dacwad ku soo hogtay ilaa sagaashan iyo siddeed qof ah kuwaasoo lala xiriirinayo musuq maasuq iyo waxisdabamarin oo ay sheegtay inay ka dhaceen gobolka minnesota waxaan dacwad ku soo oogay sagaashan iyo siddeed qof oo la xiriira musuq maasuq ka dhacay minnesota in ka badan lixdan ka mid ah oo ay qirteen dembiga kuwo kale ayaa imaan doona waxaa sidaas lagu yidhi qoraal ay waaxdaas ku daabacday barta ikisa bambondi oo ah xera ilaaliyaha guud ee maraykanka ayaa sheegtay in siddeetan iyo shan ka mid ah dadka ilaayo hadda la hayo ee dacwada lagu soo oogay ay yihiin dad soomaaliyeed waxay tani timid xilli maamulka trump uu muddooyinkii u dambeeyey beegsi gaar ah ku hayay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan minnesota waxaana uu gobolkaas ku tilmaamay mid xudun u ah lacayaha sharci darrada waad mahadsantahay marwaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose culimmada iyo dhaqanka wilaayadaas ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa ku tuntunsanaya warbixinta warkan wafdigan oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis islamarkaana ay weheliyaan qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa booqasho iyo dhiirigelin ugu tegay ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furinta dagaalka ee gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran jiidda dagaalka ayaa soo dhoweyn ballaaran u sameeyey martidan miisaanka leh ee soo booqatay iyagoona soo dhoweyn kadibna ka dhagaystay wixii wacdi waano iyo dardaaran lahaa ee ay wadeen wafdigan ku soo booqday difaacyadooda ugu horeyn waxaa munaasabadan kelimad ka jeediyey sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimada diinta islaamka horta ogaada nasriga horta waa badany nasriga waxaaba ka mid ilaahay inuu meeshaa ku keenaba isticdaad aad soo martay haddana furunta aad timid tanaaba nasria nasrigu keliya maaha moogta inta gaala la isgale oo gaala ay jabto ay carareen intaa keliya maaha laakiin nasrigu waa badan yahay waxaaba ka mid horta imaashada aad imaaday meeshaa fulim imaan karaa hadda ka horaa waxaa la yidhi mid reer baydhabe eh yaa yaa waxa weeye xajka aaday diyaarad buu raacay kuraasaheedii mukayafkii qabowgii wixii oo dhan buu arkay wula yaabay waa hadlo wuxuu yidhi allow ka dhaaride hee faqiir meeli ma ka fadheedo karo faqiir diyaarad ma raaci karaa annagana maanta waxaan leenahay eebbeen ka dhaaridee fuli furunta makooyaw allahu akbar horta saas maaha yaa fuli halka ma imaan karaa ma imaan kara wey imaashada halkaalaama nasri alxamdulilah intaasi kadib waxaa sidoo kale munaasabadda kelimadiisa ka jeediyey sheekh maxamed balli oo isna ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah war maxaad ogaydeen inaad jagaalo iyo yugandhays iyo burundays aanu la dagaalanno wuxuu yidhi habartii maxaad ka ogayd in dhala'aan dad cunnimay ku darsatay dadkay cuntaa waxaad ogaydeen yugandhays iyo burundays waxaa ku darmay sanaadiiqulikhtiraac iyo dimuqraadiya fay loogu jiro waxaa ku darmay in la yidhaahdo yuhuuddii baana aqoonsatay aye soomaalila yuhuuddii baana aqoonsatay oo shaariciyada hargeysa iyo burca waxaan u bixinaynaa netanyahu iyo xayfa iyo casqalaan la socda waxaan ku soo biirtay puntland inay la xiratay macnaa imaaraad iyo jinijaan war arrintu meeshaa ku ogaydeen maaha ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis ayaa kelimad dardaaran iyo tawciye isugu jirta u jeediyey ciidanka mujaahidiinta ee ay booqashada ugu tageen waad ogtihiin walaalayaal gaalada meel kasta ay joogto ama meel kasta ay ku sugan tahay waxay u dagaalamaysaa kelimada tawxiidka maanta halka ad arkaysaan raayadinta ku taagan laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam halkaa nooga babanayso in dhulka ay dhagaan ay ku istaagaan sidii hore ay u sameeyeen kitaab quraanka maxay ku sugayeen radu kor maxay ku sugayeen kitaab quraanka oo munazil ka ahay saxarada isku tireen sooma waa gubeen sooma nabiga calayhi salatu wasalam maxay ku sameeyeen yaa waxay doonayaan waa intaas inay diinta hoos geeyaan baa doonayaan annaga maxaa doonayaana annaga maxaa doonaynaa litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa booqashadan wafdiga waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay ku yimaadeen jiidda dagaalka ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo ay toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacayeen dagaallo duruus loogu dhigay maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland mahadsanidin bukhaari maleeshiyaad murtadiinta ka tirsanaya qof shacab ah ku dilay xabsiga godka jilcow ee magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan eegaya ehelada wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi maxamed oo birooyin ka hor maleeshiyaadka murtadiinta ay ka qafaasheen xaafadda kaawagoday ee degmada kaaraan kuna xireen xabsiga godka jilaacu ayaa xaqiijiyey in wiilkooda maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dhex dileen gudaha xabsiga godka jilaacow hooyada dhashay wiilka dhallinyarada ah oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay inay heleen xog xaqiijinaysa in wiilkeeda si bareer ah murtadiintu ugu dhex dileen xabsiga godka jilacow waxayna hooyada intaasi raacisay in kooxda riddada ay u diideen inay siiyaan meydka wiilkeeda ah ama ay u tilmaamaan goobta uu ku aasan yahay meeshaan waxa maanta i keena waa xanuun hooyonimo wiilkayga jilacoo wuu ku geeriyooday bilaa dembi baa la qabtay bilaa dembi buu u geeriyooday cid ilaa iyo hadda ilaga soo hadashay ma jirto wax duug xataa looma dhigin ani meeshaan wax i keena waa xanuun hooyonimo wiilkayga meedkiisa ilaa iyo hadda ma arkin meeluu lagu aasay sawirow keliyaa ku dheganahay ma i qabataa hooyo soomaaliyeeda ahay wiilkayga waxaa laga soo qabtay kaawagoday dadki soo qabteen ilaa iyo hadda igoo meelaha marmaraya markaan arka qalbigaa igubanaayo wiilkayga geeridiisa waxaa ku waayo uwad saddex bilood caloosheeda ku ah maxkamaddaan ka dawa wareeganaya ilaa iyo intaan maxkamaddaan ka dawa wareeganaya maxkamaddii aan ka sugaaya inay wiilkayga xaquuqadiisa ay ii dhiciyaan waxay igu jawaabeen xaquuqadaada meeshaa doonta ka raadso mii qabataa hooyo soomaaliyeeda ahay ani mii qabato wiilkayga kaawagadayaa laga soo qabtay wax dembi maanta oo lahaa ma jirto maxkamadda waxay ii caddaysay wiilkayga bilaa dembi inuu u geeriyooday wax dembi uusan lahayn ayay ii caddaysay ruuxii waday dadkii ka dambeeyay in la xiro mar walbaa arkaa way ii muuqdaan waxba kama qaban karo maxaa ka qaban karaa ilaaha wax ka qaban karo dharcadaa iga soo xirta anoo sabirkiisa lay tusay igama dhaadhacsan hadda inuu geeriyo because wiilkayga ma gedgedinin gurigeyga kuma geeriyoonin meeluu ku aasan yahay ma arkin ilaa iyo hadda ma qanacsanin toddoba iyo toban jir buu ahaa maxamed cabdi maxamed oo lagu naanay sidee qoodaanya godka jilacow oo ah xabsi si aad ah murtadiintu ugu tacdiibiyaan dadka muslimiinta ayaa bilooyinkii u dambeeyey laga soo tabinayay dhacdooyin xanuun badan oo isugu jira dilal iyo tacdiibin kuwaas oo lagula kacayo dadka muslimiinta ah ee sidaa sharci darrada ugu xihan halkaasi ugu dambayntii wafdi ka socda wilaayada islaamiga baay ayaa kormeer ku tegay deegaanada hoostaga degmada diisoor iyagoona kulamo la qaatay bulshada kudhaqan deegaanadaasi bashiir muuxidiin abuu imanaya warbixinta warkaani hayaah maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa si rasmi ah u bilaabay ololowadareed ay wilaayada ugu kuurgalayso xaaladda gobolka iyo dadweynaha ku dhaqan deegaanada ay wilaayadu maamusho maamulka wilaayada ayaa mar kale soo bandhigay mas-uuliyad iyo hufnaan damiir hogaamineed iyo xilkasnimo ka tarajumaysa danta guud ee bulshada uu mas-uuliyaddooda gacanta ku hayo wafdi ballaaran oo isugu jira mas-uuliyiin culimo dhakhaatiir iyo howlwadeenno xirfad leh ayaa bilaabay socdaal iyo kormeer ay wilaayadu sheegtay inuu ahaan doono mid si xiriir ah muddooyinka soo socda ay wilaayada ugu samayn doonto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay howlaha uu istaagay maamulka ayaa isugu jira qiimeyn iyo la socodka xaaladaha iyo waxqabad toos ah oo laga samaynayo degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada socdaalkan ayaa ku soo aaday xilli adag oo inta badan gobollada dalku ay ka jiraan roob la-aan kuleelo daran iyo xaalado abaareed oo saameyn ba-an ku yeeshay nolosha dadka xoolaha iyo guud ahaan bulshada iyadoo ay xaaladahaasi jiraan maamulka wilaayada islaamiga ee baay inkastoo saameyntaasi wax ka mid ah ay ku dhacayso dushiisa haddana kama gamban waajibaadka ka saaran bulshada ee waxa uu qaaday tallaabooyin deg deg ah oo lagu ogaanayo duruufaha dhabta ah ee jira islamarkaana wax looga qabanayo baahiyaha muhiimka ah sidoo kale waxaa mashruucan lagu kormeerayaa heerka waxbarasho ee deegaanada iyo sida ay u socdaan howlaha makaatiibta dacwada iyo tacliinta si loo dardargeliyo waxbarashada dhanka kalena tawjiihaad loo siiyo bulshada dhinaca wax isuqabadka dadka dhiban ee kuleel ku saameeyey wacyigelin jihaadka iyo nabad ku noolaashaha deriska waxaa ahdaafta ololahan sidoo kale qayb ka ah kulamo wada tashi iyo xoog ogaal ah oo lala yeelanayo maamulada islaamiga culimada salaadiinta odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa sidoo kale la fulinayaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo ay ka mid yihiin baaritaano caafimaad iyo daawooyin lacag la-aan ah haddaba deegaanadii ugu horreeyey ee uu gaaray wafdigan waa deegaanka yaaqbaraawe ee hoostaga degmada dinsoor halkaas oo ay ka dhaceen kulamo midho dhal ah iyo wacyigelin ballaaran oo ku aadan xaaladaha taagan intaasi kadib dhakhaatiirta iyo howlwadannada ka socday maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa bulshada deegaanka u sameeyey baaritaano caafimaad oo dhammaystiran iyagoo si toosa u gaarsiiyey daawooyin muhiim ah oo lacag la-aan ah dadkana ay u baahnaayeen bulshada iyo aqbaraawa ayaa si diran u soo dhoweeyey wafdiga iyaga oo muujiyey farxad kalsooni iyo rajo ku aadan in maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu si dhow ula socdo xaaladahooda islamarkaana uu u taagan yahay wax ka qabashada dhibaatooyinka jira bismillaah yaagbaraayo kadhaday yaagbaraayo degan nabadii caafimaad qabo barwaaqo qabno dhib ma qabno abaarta ilaahayo sabees biniaadamka sabees abaara jarta adduunyo meesha in ka faylo nabadgelyo ago ammaanka sugan muslimka ilaahay kadhara jaraan shar ma qabno maasha allah alxamdulilah uma alxamdulilah daawaa la isiiyaa maasha allah daawo badan la isiiya daawo badan la isiiya ilaahay daawo inka dhiga daawa laga siisay daawo maasha allah la isiisay ilaahay daawo inka dara ilaahay aan daawoosho biniaadam war mas daawoosho laakiin maasha allah sii fayleysa ligu dhawaashi dhawaash ma fayle hali alxamdulilah مسلم وهلم إلهي مسلم نونسيري الحمد لله ما شاء الله حركنا إلهي كرها ويل الحمد لله ثم الحمد لله قال إلهي بدو الله بس بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق حسين حسن نور وحن جوا ياق براوي داوانا لو كان حركنا لو كنتي داودي ماش أكو قادني الحمد لله إلهي بكم حسن داود أسولاي لو كنت إلهي نوع عفيه وأساس الحمد لله المسلمين إلهي يقول الله سيكر الله كديقو قال الله جبيه إن شاء الله مولانا ساسا رجعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعي وحليل هذا جعفر مع العالي وحن جوغنا دقمد الدين صور ياق براوة مركا صباحا وحن الله كان داو دقاتير نو إمادي أولا الله سبحانه وتعالى أيان أم هذينينا ثم أنت كديب حركة الشباب المجاهدين داود ما أنت نو كنتي أيان أم هذينينا إن شاء الله تعالى وحميشا وحال ما أنت لقاتي داو aad iyo aad u fiican maasha allah dhakhaatiira noo imaaday waxaan leenahay jazaakum allahu khayr dhakhaatiirta noo imaaday intaasaan leenahay intaa kadibna ilaah subxana wataala waxaan weydiisanaya gaaladii inuu ilaahay jibiyo muslimiinta inuu ilaahay u gargaaro gaar ahaan muslimiinta falastiin joogaan inay ilaahay subxana wataala u gargaaro intaasa ilaahay subxana wataala weydiisanayna insha allah jazaakum allahu khayr anaa maqaagay ee xasan sheekh cabdilarow yaaqbaraaway rooga degmada diinsorla ka tirsan gobolka baay maxad ka dambe ilaahay iskale may u maxadnaqaana insha allah wilaayada islaamiga baay iyo bakool ani aniga oo jiranaaye daawadiisle alxamdulilaahi in badan meelo ka baarbaariya waa isnaay anigay liin daaweeye ilaahay maxad use iskale daawola'aan lacag la'aan e beesan ahayna caawin e feel an lahayna dhib an lahayna si nidaamle deganaasho e yaa alxamdulilaahi ilaahay maxadnaqaana yaa alxamdulilahi meelunka daawo qaadani ana naftigay saas amal daawo beeslaan ee liisigi ilaahay maxadis ka daba kala الحمد لله مسلمين تنا أنت جرنا إلهي عافية جزاء الله خير الجزاء بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي كما حسن أه مجاي وعبد الكريم كول علي ما يكون ولا أه محافظة دقمة الدين صار جارحان ديجان كياق براوي ولاية إسلامي قباي ما يلي سي أه داوة أو ما يلي رأي معمل إسلامي ديجان ك ما يلي رأي الحمد لله داوة سنة داوة تايلة وما شاء الله أيانا نسي ilaahayna kama hasan oo lacag la-aan may idin jirnaa in markasta hanin maamulka islaamka haninnanagada maadaama jiro badanaa jirta culeyso badanaa jiraan insha allahu taasa ka codsadaan socdaalkan qiimaynta iyo waxqabadka ah ee maamulka wilaayada baay ayaa ah tusaale cad oo muujinaya hoggaan u adeegaya dadkiisa kana shaqaynaya danta diinta nolosha iyo mustaqbalka bulshada muslimka ah run ahaantii waa dadaal mudan bogaadin kuna salaysan naxariis daacadnimo iyo waajib gudasho ayna tahay in maamulada kale ee wilaayaadka islaamiga ay kaga shidaal qaataan si ummaddan looga samata bixiyo culaysyada jira dacwadana looga guto walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysan idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu